Friday right here on VOA1 The Hits. I'm Nikki Strong.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ah ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com duur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti xilabaatanka disembar sannadka idaacadda duurnimo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay martiin noogu yihiin dhallinyarada aragga naafada ka ee magaalada boorama haddaan nahay dhalinyartii boorama ee ahayd araggan dadka aragga naafada ka ah marka caqabada koowaad ee walaalna haysato waa waxbarasho la-aan waa gaadiid la-aan waa iskuul la-aan kaalmihii heese ayaan barnaamijka ka marnayn wacanay ayaamahan wakhtigii aan joognayo waagii cadaadaba
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu inoo akhriyo nuur xasan nuur bukhaari
mahadsanid jamaal faransiiska ayaa diiwaangeliyey kiiskii ugu horreeya ee nooca cusub ee cudursidaha coronavirus taas oo keentay shaki ah in mawjado kale oo la xiriira fayraskani ay ku dhiftaan dalkaas wasaaradda caafimaadka faranse ayaa ku warantay in nin faransiis ah oo dhowaan ka soo laabtay magaalada london laga helay fayraska cusub ninkan oo ku sugan magaalada tour ayaa london ka tegay sagaal iyo tobankii bishan waxaana hadda uu isku karantiilay gurigiisa sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka xaaladda ninkan ayaa hadda wanaagsan nuucan cusub ee cudursidaha coronavirus ayaa laga helay dalka britain wasiirka caafimaadka ee ingiriiska matt hankag ayaa sheegay in ilaa iyo kun kiis oo la xiriira xanuunkan in lagu arkay koonfur bari ee dalka england arrintaasi waxay keentay in dalal ka badan afartan ay xuduudahooda ka xirteen safarada ka imanaya dalka ingiriiska isbahaysiga mucaaridka ku ah dowladda jamhuuriyadda afrikada dhexe ayaa sheegay inay muddo saddex maalin ah joojiyeen dagaaladii ay kula jireen ciidamada dowladda xilli axadda birita ah ee dalkaasi ka dhici doonto doorashada guud kooxaha fallaagada ayaa muddo toddobaad laga jooga bilaabay weeraro iyaga oo ku hanjabay in ay socod ku geli doonaan magaalada caasimadda ah ee bangi iskudaygaas oo la hakiyey kadib markii ay dowladda u qeyshatay ruushka iyo dalalka deriska ah sida ruwanda xabad joojintani oo uu isbahaysiga wadaniyiinta isbeddeldoonka ee c p c jimcihii ku dhawaaqay ka hor doorashada madaxtinimada iyo tan baarlamaaniga ah ayaa loo arkaa mid tijaabo muhiim ah u ah dalka iyo colaaduhu ragaadiyeen ee ku yaala bartamaha afrika doorashada axadda ayaa la filayaa inuu ku guulaysan doono madaxweynaha hadda talada haya faustin arjen tawdara waxaase aad looga cabsi qabaa inay rabshad hareeyaan dhegaystayaal warkii dunida duhurnimadan waa naga intaa
aad buu u mahadsan yahay nuur bukhaari oo warkan la socodsiinayo kaasi ah dhegaystayaal markan kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada boorma toddobaadkan ka soo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo maalin walba oo sabti ah aad ka dhegaysataan hadahan oo kale idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a wuxuuna maanta idinkaga imanayaa magaalada boorame ee gobolka awdal toddobaadkan barnaamijkeenna madasha dhallinyarada waxaan ku soo qaadan doonaa caqabadaha la soo gudboonaada dhallinyarada araggala ee ku nool magaalada boorame ee gobolka awdal siiba dhanka waxbarashada xamse cabdiraxmaan faahiye wuxuu ka mid yahay dhallinyarada araggale ee ku nool magaalada boorama wuxuu ka waramayaa caqabadaha ka haysta dhanka waxbarashada
walaal aad baad u mahadsan tahay haashim magacaygu waa xamse cabdiraxmaan faahiye xaaladda aan ku sugannahay walaal dhallinyarta boorama kow horta waxaana haysata waa waxbarasho la-aan haddaan nahay dhalinyartii boorama ee ahayd araggan dadka aragga naafada ka ah marka caqabada koowaad ee walaalna haysato waa waxbarasho la-aan waa gaadiid la-aan waa iskuul la-aan iskuul waxaa jiray dhagoolayaashii anagu sideed sano aniga xamse ahaan aan kusoo dhiganayay iyo intii lagu furay ee sideed galaaska sideedaadii la dhamaysay iskuulkii wixii ka dambeeyey anaguna secondary oo de waxbarasho sarena maanaan helin waxbarasho hoose dadka iminka joogeen dhalinyarta iminka joogtaana ma helin marka caqabada ugu weyneyna haysatee koowaad waa taas
caqabada koowaad ee idin haysata ee aad tilmaantay sidee looga gudbi karaa baad is leedahay waxaa loogu gudbi karaa dowladda jamhuuriyadda somalilan madaxweyne muuse bixi cabdi inuu hoos noo eego uu xaaladeeda hoos u eego uu waxbarashadeeda iyo baahida aan anagu madaragtay aan leenahay uu hoos hoos ugu eego oo shacabku ayna tusaan inaan dad walaalahoodu miisaaniyad weyn agtooda ku leh aan nahay oo qof kastoo ay khusayso uu ka qayb qaato danaha dadka aragga naafadaka waxaa jiray urur ay leeyihiin dadka araggala oo somalilan ka samaysan boorama ka samaysan ururadaasi xaggii waxqabadka dhalinyar ahaan miyay awoodi waayeen walaalo iminka ka dowlad ahaan oo kale iminka bare shacabkaoo kale bare shacabka gobolkaoo kale waan u tegnay oo waa loo tegay oo waxaa xataa suuragala in lanagu yidhi isagoo jooga ma joogo oo dhowr jeer waxaan ku yidhi laga soo celiyey albaabka laga soo celiyey dadkii aragga naafada ka ah waa ayaan dero weyn baan leeyahay inay dowladdu ay baahideeda dhegaysan weydo ama aragtideeda dhegaysan weydo ay xil iska saari weydo xaqii ay ku lahaayeen dadka aragga naafada ka mar kale haddaan kugu celiyo ururo aad lahaydeen ururadaasi way awoodi waayeen miyaa inay wax qabtaan ama wax lala qabto walaal horta gacmo wadajir bay wax ku gooyaan ayay soomaalidu tidhahdaa marka waxa weeyaan dadkii waxay u baahan yihiin hadday wax qaban lahaayeen gaadiid bay u baahan yihiin waxay ku socdaan bay u baahan yihiin qof walbaba qof buu ku xidhan yahay hase ahaatee ururadii way dadaaleen iminka hargeysoo kale waxbaa ka jira oo maad aragtay iskuullaa ka jira oo iskuulla ay sameeyeen inta badan ay ka qayb qaateen walaalo muxsiniina marka iminka booram oo kale waxaan samaynay annaga ka urur ahaan iskuul baan samaynay aan annagu isku tegnay weliba fikirkayaga wax nagala qayb qaatay oo maad aragtay dowladda ma jirto anigu sidaan aragtay ahaan qabo dadku markaa dadaalkoogu adugu waa la dadaalay in badan way dadaalaan laakiin dee dadaalkii waxa ka sokay waaba noo jawaabi waayeba tira ahaan intay tihiin dhallinyaradiina araggala ee ku nool magaalada boorama gudaheega amase gobolka awdal haddaad qiyaas ahaan ama tira ahaan aada hayso walaal qiyaas ahaan dadka gobolka awdal ku nool waa shan iyo soddon qof shan iyo soddonkiina iskuulkii aad furteen ee imika aad carabka ku dhufatay sababaha uu idinka xidhnay maxaa ka mid ah sababaha iskuulkuu nooga xidhnay waxa weeyaan walaalo muxsiniin aana caawinayay deetana intii uu karoonuhu dhacay iyaguna maad aragtay iskuulkii dibidhacba way miday hadda iskuulkii saddex bilood ilaa afar bilood ayaa tiradii lanagu leeyahay waxa aan maad aragtay xataa ku fikirnay in aan u iibino kuraastii ayna siisay khayr allah siiye hay-adda camuud foundation
sidoo kale hinda maxamed caqli waa guddoomiyaha ururka dadka baahiyaha gaarkaa qaba ee araggala ee gobolka awdal waxay iiga warantay baahiyaha ay qabaan dhallinyaradaasi araggale ee ku nool magaalada boorama iyo sababta xidhay dugsi waxbarasho oo ay sanad ka hor ka aasaaseen magaalada boorama si ay dhallinyaradaasi wax ugu bartaan bismiillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haashina walaal waad ku mahadsantahay waraysiga aad naga qaadayso haddii aan ku bilaabo magacayga waxaan ahay guddoomiyaha ururka dadka araggala ee magaalada boorama guddoomiyaheygii baan ahay magacayguna waa inde maxmed caqli waxaana ah walaalayaashina uu naga xiray horta waxaanu bilownay asaaskiisa labada kun sagaal iyo tobankii bishii sideed iyo tobnaa bishii sagaal iyo tobnaad sideed iyo tobankeygii bishii sagaalaad sideed iyo tobankeygii labada kun sagaal iyo tobanka imikana waxaa la joogaa labada kun iyo labaatanka bishii koo iyo tobnaad iyo xilaatankeygii waxyaabaha marka uu nooga xidhmay waxaa kamid ah haashina walaal dowladda waxa een maanta lacag ama darashaada oy naga caawiyeen iskuulka haba yaraatid ma jiro
sababaha xidhay maxaad odhan kartaa dugsigaasi walaal waxaa xidhay dad muxsiniina ayaa wax nagu caawin jiray oo wax noo soo turturi jiray annaga dhexdeenana isku teg baan samayn jirnay oo ciyaar isku tegtegii iyo caawimadii dadka muxsiniintii runtii waa muddo yaroo kooban markaa way naga xayrantay sababtaasna maadaama dhaqaale meel kale naga soo gelayn dee waxbarashadii shaqayn mayso waayo haddaan nahay dadka araggala waxaa loo baahan yahay iskuulkii inuu kiraysnaado waxaa loo baahan maxaa ku dhahday gaadi gaadi la-aan iskuma iman karayno waxanahay dad arag loo kala fogfog booran xaasadaygaa ku kala nool nahay gaadi la-aan qofna ma soo dhaqaaqi karo marka gaadhigiina aad muhiim macalinkii wax berayey saddexdaa maadaba waa muhiimad aan lagana maalmi karin bil kasta ana unma joogtaa
sidee dugsigaasi xidhmay dib loogu furi karaa isla markaasina uu shaqadii waxbarashada ee dhalinyaradaasi araggala ee ku nool magaalada boorama uu u qaban lahaa ayaad adigu is leedahay walaal anu waxaan isleeyahay horta anagu dadka bulshaweynta muslimiin meel kasta joogaan dal iyo dibad gudaha iyo dalka dowladda waxaan leenahay anagu hooyo iyo aabbo dhammaan inigama rabno inaad beriis nasisaan macnaha eeba waxaan iga rabnaa waa waxbarasho waxbarashadana qofka waa maa waxa koobaad ee u waari doona uguna fiican maxaa yeelay qofku maanta beriis hadduu ku siiyo ama lacag way taa dhammaanaysaa berida balse laakiin haddii uu kaa saaciido xagga aqoonaad ama diin ha noqote ama maadiba ha noqote waa waxa naru- daruuriyaadka nolosha aad ku dhisi karta hadhowta wala mustaqbalka anagu weliba imaka dad roron baaba nagu egnahay waxaa jira dad naga yaryar oo kacaanka mustaqbalka soo socdaan ka fikiraynaa maxaa yeelay hooyo aabasaad mimiina uga fikiraysaan waxaan jecelnahay dowlad iyo mujtamacan dadweynaha somaliland iyo dibaddaba hadday tahay in looga fikiro sidaad caruurta looga fikiro ana kalena looga fikiro waxbarashadeeda halka keliya ee maxaa ku xalismi karaana waxaan u arkaa anigu haddii la helo dowladdu ay garab gacan weyn ka geysato iskuulkan wuu shaqayn doonaa insha allah ama la helo muxsiniin wanaagsan oo iyagu isxilqaada oo siday diilkooga ugu xisaabtamaan ugu xisaabtamaya faashinow haddii la helo labadaa maadaama buu iskuulku ku shaqayn karaa haddii kale iminka mashaakilkan hor yaallaa waxay tahay inaanu kuraastiina sasecamud foundation iminka iibu taagan yihiin ee iskuulka yaalay ayaan iminka xaraashaynaa kirada iyo gaadhiga dartii na lagu yeeshay daynka
markii dugsigan la furay ee aad ku dhawaaqdeen inaad furteen ardayda ku soo biiraysay dugsiga muddadaa sanadkii uu ku soo jiray intii aanu dugsigani aanu idinka xidhmin sidee wallaahi haash aad baa wa haashinow niyad baa loo wadahayey way fiicnayd hadda oonu ugu yarno oo dadkii in badan niyad jabeen gurwoogii iskaga noqdeen inna aanu weli hamigii hayno dadku way kala hami fiican yihiin macnaha dad baa markay wax caqabado la kulmaan niyad jaba horta anigu awalan iska dhigo waxaan ahay meesha maamulkeyga adkaysi fara badan baanu leeyahay anigoon maanta qarash gacanta ku haynin meelay wax ka imanayaan og ogeyn haddana niyadan u dhisa ardayda waxaan ku idhahdaa insha allah mustaqbalku u wanaagsanaanayahay asabirno waa inay hagaagi doontaa aakhirka sidaasaan adu wax kusoo beranayna marna way naga xidhanto karoonihii baa naga xidhay iminka karoonihii dabadeedna waa furnay furitaankiina cid alla cid wax naga soo caawisaa inta badan ma jiro markaa dee amaahdii dayn darteed baa inooga xidhantay hadda waktigaan kula hadlaya haashinow xasan maxamed yuusuf oo isaguna ka mid a dhallinyarada araggala ee dadaalka badan sameeyey wuxuu hadda ka mid yahay ardayda wax ka barata kulliyadda sharciga iyo qaanuunka ee jaamacadda camuud wuxuu sharaxaad ka bixinayaa sababaha keenay inay dhallinyarada araggala ee ku nool magaalada boorama uu dugsigoodani xidhmo haa walaal kolley dee anu dadka kuma cusub dhowr jaraba ayaad wareysay iga qaaday marka weriye haashim aad baad ma garanaysaa aan kugu mahadcelina nin ma garanaysaa diyaar u ah dadka noocaasa tahay inuu baahiyaha adduunka uu gaarsiiyo niyahow dhibaatada ugu weyn halka wadanka ka jirta waa xagga systemka waxbarashada oon dee dhowr jeer horeyna ka hadlay marka waxbarashadii baa magaranaysaa dhibaato badan ay ka jirtay oo dadkii noocaasa noocaasa dee dowladna waxbarashada siinaysa maaragtay hay-ado gaaroo dee caawinaya ama islaamiha aadan ama yan ahaan nan ma jirto marka iskuulku kolley waxay waxaan furnay muddo hadda sanad ka hora walow ani muddooyinkii dambe sanadkii udameysay jaamacad baan kaloon ka yar mashquulay laakiin sanadka hore ayaan furnay marka caqabada ugu weyn ee iskuulka haysata ayaa waxay tahay iskuulku kira ayuu ku jiraa marka kiradii cid damaanad qaaday ma jirto arrintan labaad ee kale haysata waa xaggii baska weeyaan waayo dee dadkan dad iyagu socodkooda ku imanaya maha cagahooda ku imanaya maha marka baskii baa inta badan ee xaggii darawalka lacagtiisa hadday noqoto iyo hadday xaggii shidaalka noqoto labadaba baahi aad u dhibdoon bixi karta marka muddo bil haddii wax loo yar helo bisha dambe ama laba bilood way way fadhiyayaan arrinta saddexaad ee iyaduna baahida kale ay jirtaay waxay tahay waa xagga maaragtay qalabka logistikada oo maaragtay waxaan jirin teebabkii baan jirin oo wax teeba lama hayo sidoo kaleeto warqadihii ulihii iyo sidoo kaleeto macalimiintii oo ma garanaysa macali aan lacag loo haynin oo dee cid mutadawacnimo wax ku dhigaysaa ma jirto marka baahidu markaan soo duuduubno waa ilaa afar qaybood baan odhan karaa xagga baahida xagga macalimiinta oo aan lacag loo haynin baahida xagga kirada ah oo iskuulkii aanu hanti isagu leeyihiin ku jirin kirana ma garanaysaa aan aanu iska bixin karin midda xagga qalabka ah oo ta saddexaad iyo xagga baabuurka oo shidaalkii hadday noqotay hadday darawalkii noqotaba marka afartaa baahiyood ayaa ma garanaysaa ayaa ugu weyn marka waxaan usoo jeedin lahaa dowladda somaliland gaar ahaan wasaaradda waxbarashada hay-adaha ma garanaysaa waxbarashada caawiya ee waddanka jooga iyo ma garanaysa ummadda soomaaliyeed hadday qurba joog tahay iyo hadday kuwa dalka joogoo ganacsataba ay tahay nin iskuulka si weyn loo caawiyo kolley anigu shaksi ahaan aniga isa soo dabaray dhowr jeer hore ayaan ka hadlay laakiin dhalinyaradan hadda hamiga qabtay ee doonaysa inuu iskuulka u shaqeeyo waa inay dee waa in la garab istaago oo afartaa baahiyo dee sidii at least boqolkiiba konton haddii aan la awoodi karin xataa boqolkiiba boqol haddaan la awoodi karin boqolkiiba konton ama boqolkiiba toddobaatan in laga xaliyo ayaa yaa yaa magaranaysa aad iyo aad muhiim u ah weliba qoladan dowladda aad baan ugu gubaamin lahay inay iskuulkaas ay gacanta soo geliyaan oo ay ay ay caawiyaan oo ugu yaraan xataa hadday toban milyan ay sanadka u meelmariyaan wax weyn bay u noqon lahay ayay u noqon lahayd kolley toban milyan lacag badan maha laakiin adigu in waxay noqon lahayd ugu yaraan shidaalka ayay magaranaysa wax ka kaafi lahayd marka in laga caawiyo baahida noocaas oo kale ayaan yaan aada u guwaabin laha aada iyo aada u guwaabin laha
xasan adu waxaad ka mid tahay dhalinyarada araggala ee dadaalka badan samaysay ee soo gaadhay heer jaamacadeed sideed guulaha intaa leeg adu ku soo gaadhay ee aad ku soo dhaaftay caqabadihii hore ee dhinaca waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo dugsiyada sare
wallaahi hawshaas waa hawl aad adag kolley dhowr jeer horena waan ka hadlay anugu arday islaantii analiila la odhan jiray talyaanaheyda la dila ay waxbarashada u bilowday ayaan ka mid ahaa oo ilaa lix toddoba arday ah marka dhowrkii bilooda ugu horreysay adigu si fiican ba maad aragtay waxbarashadu ay noogu socoto dee islaantii baa gacanta ku haysay laakiin de markii la dilay arrinta waa iska yar baaba'day marka mashruucii idiluu istaagay marka ardaydiina way iska kala tegeen adu afar arday baan iyaanu standar eight ku soo gaarnay standar eight markaan ka baxnay laba arday baan haddana maad aragtay secondary ugu gudubno gabadh xagga etoobiya ka gashay iyo aniga oo halkan ka galay marka qolada gabadhii xagga etoobiya ka gashay xoogaa way iga yar jaanis badnayd oo qolyo waxay heshay waxoogaa yar gacan yar gacan qabtay baa jiray laakiin anigu halkan iskuulkan aadan isaaqay boorama ayaan galay marka taabkaygaan iska qaadan jiray warqadda ardaydaan garab fadhiisan jiray marka ardayda yeedhin jirta kolley aad bay u dhib badnayd oo hawl aad u dhib badan bahay laakiin de qofku kolkuu yool leeyahay waa inuu waa inuu ka biyo gaar kolley wax hay-ada ama ama dowlada ama ama cid kale oo soomaaliyeed oo ganacsata ama shacab caadiya cid iga caawisay ma jirin laakiin anuba isa soo dabaray waa usoo dhabar aday wallahi dadku way ila yaabi jireen kolley oo si aad wax kuba xataa dadka qaar bay odhan jireen waniyahow maxaad iska daadinaysaa waxbarashada maaragtay kolle waxba laakiin hadda way way way aqoonsadeen oo de aniga sanadkii ugu dambeysay jaamacadda qaybta qaanuunka ku jira marka waxaan isan leeyahay kolley caqabad aada u dhib badan bay ahayd marka dhabar adayg badan bay u baahantay kolley dhalinyaradani waxaan ku gubaabin lahaa waxbarashadu inay serious ka noqoto waxbarashada haddayna serious ka ahayn biskeeda ay leedahay moogtahay marka waa inay serious iyagana ay ka noqoto oo dhibaato walba kaa hor timaada aad aad si aad ma garanaysa aad hadhow tolo qof isku filan oo sufficient iyo u noqoto inaad u dhabar adaytaa la rabaa marka dhibaatooyinkaas waan waan ka soo gudbay alxamdulillah ilaa hadda jaamacadda way igu haystaanoo iminka sanadkan ugu dambeysay weliba qaybtan wixii january semesterkii dambe iyo ilaa hadda teeb ma haysto teebkii wiga kala jabay marka waxaan dadka ardaydan la yar akhristaa oo waad garan kartaa dee jaamacadda arday aan teeb haysanin oo maad aragtay arday baan la akhrista marka qofkan aad kugu dul akhriyaya xataa laftarkiisa ku karaahaysanaya mararka qaarkood oo laga yaaba inuun dee si fiican uuna ku ku tixgelin laakiin waa uun gebagabadii waan waan waan waan waan u dhabar adayga intaas waxaynu ku soo gunaanadaynaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku soo qaadannay baahiyaha ay qabaan dhallinyarada araggala ee ku nool magaalada boorama siiba dhanka waxbarashada waxaa barnaamijkaydii ka soo diyaariyey magaalada boorama aniga oo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay haashim sheekh cumar good iyo barnaamijka madasha dhallinyarada ayaad dhegaysanayseen halka aad ka dhegaysanaysenna waa v o a dhinaca ciyaaraha ayaanu jalleecaynaa waa kan nuur xasan nuur bukhaari
aan ku bilowna ee magaalada muqdisho garoonka kubadda cagta ee injineer yariiso waxaa si habsami leh uga soconaya ciyaaraha kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaana hadda tartankaasi uu soo gaaray wareegga semi final ciyaarahan ayaa waxaa la socday saxafiga bashiir cali daahir oo degan magaalada jowhar bashiir ayaan ugu horrayn weydiiyey halka hadda la kala marayo aad baad u mahadsan tahay nuur tartanka kubadda cagta ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir oo lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya haatanna ka socda ayaa waxa uu marayaa heerkii ugu xiisaha badnaa waxaana tartankan uu ahaa mid si aada isku soo diyaariyeen xolalka ka qaybgalaya ee maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir waayahay bashiir marka inta aanan u gudbin afarta xul ee isugu soo haray wareegga afardhammaadka yaa soo haray sideese loo soo kala badiyey wareeggii koowaad run ahaantii nuuro gruubka e waxaa ku wada jiray xolalka galmudug banaadir iyo hirshabelle waxaana halkaasi kasoo gudbay banaadir iyo galmudug halka group bina ay ku wada jireen xolalka jubbaland iyo sidoo kale koonfur galbeed iyo puntland waxaana halkaasi ku haray jubbaland oo ay kasoo gudbeen labada xol ee puntland iyo koonfur galbeed oo cayaaraha afardhamaadka haatan usoo gudbay waayahay marka afartaasi xul ee kala matalaya afartaasi maamul goboleed ee isu soo haray wareegga afarta koox ee ugu dambeysa sidee ayay isugu dhaceen goorma ayaase la ciyaari doonaa nuro sidoo qorshaha yahay waxaa la ciyaari doonaa toddobiyo labaatanka oo ku beegan maalinta beri ah waxaana wada kulmi doono xolalka galmudug iyo puntland oo isku beegmay sidoo kale waxaa siddeed iyo labaatanka bisha oo maalinta isniinta ay ku beegan tahay wada ciyaari doono xolalka banaadir iyo koonfur galbeed qaabkaas ayay isku wajahayaan xolalka haatan afardhamaadka ama samafinalka usoo gudbay aad ayuu u mahadsan yahay bashiir cali daahir wariye ku sugan magaalada jowhar oo igaga warramayey tartankaasi maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir wuxuu ku soo kordha idaacadaheenna dambe ayaad ku maqli doontaan hadduu rabbi raalli ka noqdo haddii aan fiirino ciyaaraha kubadda cagta ee yurub horyaalada ugu caansan intooda badani waxay ku jiraan fasaxa ciidda masiixiga toddobaadkan laakiin waxa aysan nasiino ka jirin horyaalka bremier leaga oo la ciyaarayo toddobaadkan maanta waxaa dhici doona dhowr kulan ciyaarta ugu xiisaha badanina waxay dhex mari doontaa kooxaha chelsea iyo arsenal iyo leicester city iyo manchester united tan leicester iyo manchester united goordhow ayayba soo geli doontaa waxaanay ka dhici doontaa garoonka leicester labadani kooxood leicester city iyo manchester united waxa ay ku kala jiraan kaalimaha labaad iyo saddexaad kooxdii badisana kooxda kale ayay ka sara mari doontaa arsenal oo ayadanba guuldarrooyin daris la ahayd waxa ay la ciyaari doontaa caawa fiidkii kooxda chelsea ciyaartaas oo ka dhici doonta guriga arsenal manchester city waxay la dheeri doontaa newcastle united halka everton ay caawa marti u noqon doonto shebo hogaamiyeyaasha horyaalka ee liverpoolna axadda ayay garoonka anfield ku martigeli doontaa kooxda westbrom wolfis iyo tottenham waxa ay isku arki doonaan garoonka kooxda wolfis natiijooyinka ka soo baxay ciyaarahaas idaacadaheena dambe ayaad kaga bogan doontaan xubinta ciyaaraha dhegaystayaal intaa waxayno joog haatanna dhinacii heesaha haddii aan u leexanno
walbahaarka dunidiyo walwalkiyo dhibaatada wayna abuureen walbahaarka dunidiyo walwalkiyo dhibaatada wayna abuureen inkastoo wanaag jiro marna laguma waaye intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenii tan iyo kulan dambe saxbadan dhegaysana waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo oo wanaag jiro marna laguma waaye wanku eeganayo adkoo aad sonte Igarra, igarra, igarra.